إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saaka iyo qodobbadan idinkugu hayna waxaa ka mid ah weerar khasaare geystay ayaa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaa lagula eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka haweenay ku hubaysnayd toorey ayaa magaalada muqdisho ku dishay laba dumar ah oo ay deris ahaayeen maydka wiil dhallinyaro ah oo ay badda soo tuftay ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho xukun xadusina ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dowladda uganda ayaa shaqada ciidannimada ka ciirisay saraakiil ku eedeysneyd in ay u babacdhigi waayeen weerarkii ay xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xeradii ciidanka uganda ee magaalada buulamareer howlgallo looga hortegayay in daadad keeni kara waxyeello ay ku fatahaan ayaa laga fuliyey deegaanka kunyabarow ee wilaayada shabeellada hoose mid ka mid ah culimada diinta islaamka ayaa ka hadlay waxa bulshada la gudboon markii ay yimaadaan musiibooyinka rabbaaniga ah sida fatahaadaha hadda ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalka dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilanka ku yimaada haweenka xilliga ay uurka leeyihiin wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo isniina taariikhda hijiryadan ay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay weerar la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan qaybtooda loogu yaro booliis militaro kuwaasi oo ku socdaalayay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan laba askari oo kamid a askarta dowladda federaalka ayaa weerarkaasi lagu dhaawacay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay qarax la beegsadeen ciidamada dowladda federaalka ku sugnaa isgoyska deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho haweenay ku hubaysnayd toorey ayaa magaalada muqdisho ku dishay laba dumar ah oo ay deris ahaayeen zakariya cumar ayaa faahfaahinaya
haweenaydan ayaa dishay laba haween ah kadib muran soo kala dhexgalay waxaana falkan uu ka dhacay xaafadda gubadley ee magaalada muqdisho iyadoona falkan dilka ah ay haweenaydan u adeegsatay toorey qaar ka mid ah ehelada gabdhaha la dilay oo soo gaaray goobta ay wax ka dhaceen ayaa saxaafadda uga warbixiyey siday wax u dhaceen iyagoona ku tilmaamay wax aada looga xumaado falka noocan ah gurigan ayay wada deganaayeen labada gabdhoodoo dhintay iyo gabadha dishaba saddexdooda booskaanay ku wada noolaayeen saddexdooda qaraabo waayo soomaali iyadaa qaraabana haddana abgaalaan ba isku siinahay sidaas darteed wax uun adiga hadda colaad sii dheeroo hadda soo dhextiilna lama oga waxaa jira in adigoo mataqaanaa gabdhaha mid ka mid a ay xataa safar ka imaaday oo maqribka ay guriga kula soo kulantay iyadoo salligay ku dukatay ku fadhida ayaa in loogu tegaa toorey lagu dhiftay waa naciimo saalex gabadha kale oo inad daahira oo iqra daahir la yidhaahdana iyadana gurigeeda lagu dhex dilay gabadha tooreyday wadatay la carartay iqra aabbaheed daahirna wow taagnay marka tooreyda lagu dhifanayay gaber yar gaber yar oo midda naciimaa la dhalatay iyo gabadhan ayaa laba cunugay dhaleen isku afgaareen marka saas markay dhacday gabadhan tooreyda wadata way dhaaratay waana idin wada birayhahay tiray sidaas darteed dhibaatadaasaa dhacday ajashaasaa timid gabdhahaasna saasay u dhinteen gabadhaasna waxay ku imaaday inay dadkaas ay mataqaanaa xasuuqday ay qalbigeera ka hesha magaalada muqdisho ayaa marar badan waxaa laga soo diiwaangeliyey dhacdooyinka noocan oo kale ah kuwaas oo ay isku geysanayaan dad ehel ah iyadoona aysan jirin cid wax ka qabanayso dhacdooyinka noocan ah maadaama dowladda federaalk oo ku sugan gobolka banaadir aysan ku dhaqmin shareecada islaamka islamarkaana ay haysato dastuur kaas oo aanan waxba ka qaban karin dhibaatooyinka ka dhexdhaca bulshada
meydka wiil dhallinyaro ah oo ay badda soo tuftay ayaa laga helay xeebta liido ee magaalada muqdisho cabdiraxmaan beder ayaa warkaas soo jeedinaya
faarax axmed geesey waa wiil labaatan iyo afar jir oo ka mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaalada muqdisho iyo caasimada soomaaliya waxaa maalin ka hor liqday badda muddo dheer oo la baadigoobayay kadib waxaa shalay subaxdii laga helay meydkiisa xeebta magaalada muqdisho wiilkan oo ka mid ahaa ragga ka shaqeeya magaalada ayaa wuxuu badda quusay shantii galabnimo ee jimcihii balse waxaa la helay maalinkii shalay mid ka mid a ehelada wiilkan dhintay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey dhacdadan inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana wa tacaala sabar iyo baan ha naga siiyo waxaa shalay nooga dhaca badda liido wiil la yidhaahdo faarax axmed geesey oo aniga uu dhalay abtigay hooyaday la dhashay walaalkay ah meydkiisa waa la helay hadda saacaddan kula hadlayaa meydkiisa la helay xalay aniga dadka raadinayaan ka mid ahay shalay kow iyo toban saaca lay sheegay halkaan imid baddan liido
xeebta liido ee magaalada muqdisho ayaa ka mid ah goobaha ugu badan ay dadku dhibaatooyinka ka soo gaaraan waxay noqotay goob ay u badan yihiin dadka fisqiga sameeya waxaa hareeraheeda ka furan hotelo lagu eedeeyo dhaqan xumo sidoo kale waxaa usoo dabaal doonta dhalinyaro waxaana dhacda in qaarkooda badda dafto islamarkaana iyagoo meeda soo celiso xukun xadu zina ah ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya xukunkan ayaa waxaa lagu fuliyey nin dhallinyaro ah kadib markii ay ku soo baxday fadeexad ah in uu geystay fal kufsi ah ninkani ayaa kufsaday gabar inan ah wuxuuna maxkamadda horteeda ka qirtay in uu falkaasi geystay qirashadiisa kadib qaadiga ayaa goobta ugu dhawaaqay xukunkiisa waxaana lagu xukumay boqol karbaash sannad musaafiris ah iyo in uu bixiyo meherka gabadha qaadiga ayaana soo bandhigay waxaa loo cuskaday xukunka
قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشد عذابهما طائفة من المؤمنين ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة والنفي سنة رواه مسلم intaasi kadib waxaa fagaaraha jamaame lagu karbaashay ninka kufsiga geystay markii jeedalkii boqolaad lagu dhuuftay wuxuu jawiga noqday sida tan
بقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
dhulka lagu maamulo shareecada islaamka ayaa ka nabad badan dhulka lagu dhaqo dimuqraadiyadda dowladda uganda ayaa shaqadii ciidannimada ka ciirisay saraakiil ku eedeysneyd inay uga baacdhigi waayeen weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday xeradii uganda ay ku lahaayeen magaalada buulamareer waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
xerada xalan ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ciidamada shisheeye ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey kiiska saraakiil ka tirsan ciidamada uganda oo ku eedeysnaa inay ka carareen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab intii uu socday weerarkii buulamareer ee lagu soo afmeeray ciidamadii uganda ee halkaasi joogay maxkamadda ciidamada ee dowladda uganda ayaa sheegtay in labada sarkaal ee la maxkamadeynayay lagu helay eedeemihii loo haystay eedeemaha loo haystay ayaa ahaa fulaynimo iyo baqacarar xilli ay la kulmayeen weerar aada uga culus oo uga yimid dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab saraakiisha lagu helay fulaynimada ah inay mujaahidiinta ka carareen ayaa magacyadooda lagu sheegay johan stephen oloka oo sideed iyo konton jir ah iyo meedso dagabuur oo sagaaliyo afartan jir ah saraakiisha la maxkamadaynayo ayaa aaminsan inaysan fulayo ahayn balse ay arkeen wax aan loo soo fadhin karin lana kulmeen qalqal iyo welwel aan weli horey u soo marin dacwad soo ogayaasha militariga uganda ayaa maxkamadda ka hor sheegay in saraakiisha iyagoo firxad ah ay gaareen saldhigga golweyn iyagoona ciidamadii lagu weeraray buulamareer ku amray inay cagaha wax ka dayaan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada uganda ayaa go'aamiyey in labada sarkaal laga eriyo shaqada ciidannimada iyadoona sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu celin doono dalkooda ciidamadan ayaa qayb ka ahaa ciidamadii ku sugnaa saldhigga buulamareer ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar culus ku qaaday lix iyo labaatankii mey sanadkan laba kun saddex iyo labaatan weerarkaas oo galaaftay nolosha in ka badan laba boqol oo askari ugandhays ah waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkaasi ku furteen saanado hub iyo agab militari dowladda uganda ayaa isku dayeysa jabkii xooganaa ee ka wadan ahaan ku gaaray soomaaliya inay u saariso saraakiisheeda kuna koobto jabkaasi inuu ahaa mid ay sabab u ahaayeen shakhsiyaad kooban laakiin weerarkii buulamareer ayaa soo bandhigay fashilka ciidamada uganda wuxuuna hoos u dhigay heybadii ay ku lahaayeen dalalka deriskooda
howlgallo looga hortegayay in daadad keeni kara waxyeelo ay ku fatahaan ayaa waxaa laga fuliyey deegaanka kunya burow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose mahad cubeyd ayaa soo jeedinaya maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanka kunyo barow ee gobolka shabeellaha hoose ka howlgelayay guddi uu maamulka islaamiga ah ee deegaanka u magacaabay inay wax ka qabtaan biyaha roobka ee fadhiistay qaybo ka mid ah magaalada kuwaasoo laga cabsi qabay inay dhibaato u geystaan dadka deegaanka haddii ay roobab hor leh da-aan guddigan oo wax weyn ka qabtay biyihii halista ku ahaa magaalada ayaa haatan howlahooda meel wanaagsan marsiinaya waxayna ka warbixiyeen wixii u qabsoomay muddadii ay ku guda jireen howsha loo igmaday
kadib markii aan dareennay khataraha roobabka ay leeyihiin walaayada degmada kunyabarro waxaa u diyaargarowday sidii ay maaragtay arrimahaas ee maaragtay laga digahayo ay ugu maaragtay uga samata bixin lahayd maaragtay deegaanka marka koowaad marka waxaa la sameeyey warihii magaalada ku yaalay oo saddex ah in maaragtay biyihii kanaallo loo sameeyo oo lagu ururiyo saddexaas warood markii biyihii lagu ururiyey kadib waa way buuxsameen kadibna markii ay maaragtay warihii ay buuxsameen walaayada waxay isku dayday inay xal kale maaragtay maaragtay ay samayso isagoo sii wata hadalkiisa ayaa wuxuu yidhi matalan warta ku taalla meesha la yidhaahda nation oo buuxsantay far baa loo soo jeexay waxaa lagu soo daray wartii weyneyd oo ku taalay maaliyadda kadibna waxaa la saaray matooro waaweyn kadibna magaalada bannaankeeda ayaa loo bamgareeyey waxaa kaloo jira warti kale oo ku taalay degmada galbeedkeeda ayadana way buuxsantay biyihii waa soo celisay isla markaasna waxaa la isku dayey in loo helo xal ayadana waxaa la helay kanaallo kale ayaa la bixiyey oo maaragtay runtii maaragtay maaragtay dadaal badan lagu bixiyey kanaaladii kale ayaa iyagana maaragtay magaaladii biyihii ka bixiyey waxaa la iskugu geeyey waabley labadii biyoodba marka bannaanka magaalada la iskugu daray kadibna waxaa weeye waabley ayaa maaragtay loo wada bixiyey sidoo kale waxay sheegeen xilligan halkay wax u marayaan ayagoo dhanka kale baaqu diray bulshada deegaanka
hadda waxaa wax noo marayaan kanaallo inaan samayno waaweyn oo xaafadihii biyihii fadhiistay aan ka bixinno iyo kuwii warahaba inta isugu geyno bannaanka inaan isugu geyno sidaas ayaa insha allah ku rajaweyna haddii ilaah idmo bulshada waxaan leenahay xilligan oo kale waa xilli adag marka in qof maaragtay walaayo keliya ama guddi keliya wax lagu hadleeyo lama rabo waxaa loo baahan yahay qof walba xilligaasoo kale inuu waxa weeye uu badaalkiisa qabsado garweyntiisa qabsado waxaa dadnimadiisa uu la soo baxo dadaalkiisa uu muujiyo marka qof kaste oo waxa weeye ka mid ah dadweynaha waxaan amraynaa ama maarata u sheegana aan ku baraarujin lahayn inuusan macnaha dhihin walaayada keliya yahay qof walba uu maarata hawshiisa qabsado qaar ka mid ah shaqaalaha la shaqaynaya guddigan ayaa u warramay idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan waxayna ka warbixiyeen howlaha ay hayaan
bal ka waran hawshii sideed u socotaa waxqabadka ee maalmahan aad samayseense halkuu leegyahay aada iyo aad buu u tiro badan yahay waxaan qabanay wax ilaahay noo kaalmeeyey alxamdulilah roob barwaaqaysanina alla waana siiyey ilaahay mahaddiisaan qabnaa biyihii haddana noo soo galay oo markaasna soo daaqlayna aad iyo aad baan magaranaysaa iskaga caabinay ilaahay waa noo gargaara halkan shaqada ka socota maxay tahay maxaase laga qabanayaa halkan waxaa ka socotaa biibahin ilaa iyo adi lagu asbuu saddex asbuu mala ka wadnaa biibixin baa ku jirnaa biyi maasha allah biyaha waa biyi roobeed oo aad iyo aad ugu da-ay magaalada ka bixinayna haddii ilaah idmo insha allah waa socotaa hadda howsha guddigan oo haatan howshoodu meel fiican marayso ayaa laga filayaa inay maalmaha soo socda soo bandhigaan waxqabad hor leh insha allah
mid ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka hadlaya waxa bulshada la gudboon marka ay yimaadaan musiibooyinka rabbaaniga ah sida fatahaadaha hadda ka jira qaybo ka mid ah gobollada dalka muxsin xasan ayaa inoo haya sheekh cabdiwaaxid isaaq muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa jeediyey kelimad uu kaga hadlay roobabka iyo fatahaadaha ka dhasha iyo waxa laga rabo dadka muslimiinta ah markay imaadaan aafooyinka fatahaadaha iyo daadadka sheekh cabdiwaaxid ayaa ugu horreyntii sheegay in roobka uu yahay raxmad uu allah ugu deeqo makhluuqaadkiisa mar kalena uu ka mid yahay ciidamada allah ciduu doono uu ku halaago dhanka kale sheekha ayaa bidhaamiyey in daadadka iyo fatahaadaha yihiin qadar iyo imtixaan xag alle ka yimid loona baahan yahay in lagu sabro sida la og yahay roobabka iyo amdaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala mar horta waa raxmad oo caalamkaas ay raxmad u tahay sida allaba uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala wahuwa aladii yunazilu alkaytha min bacdi maa qanaduu wayanshuru raxmatah marna haddee waa halaag sida ummado dhan baaba lagu halaagay qooma nuuxi waad garanaysaan duufaantii lagu halaagay marka haddee ducooyinka nabigana waxaaba ka mid ahaa nabigu uu ku ducaysan jiray calayhi salaatu wasalaam suqya raxma laa suqya cadaab waa ducooyinka nabigu uu ku ducaysan jiray taa ayaa ka mid runtii masaa'ibta iyo faydaanaadka iyo waxyaalaha adduunyada ka dhacahay haddee waa shay ilaahay uu keenay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay mar walba alxamdu lilah calaa kulli xaal wixii ilaahay uu keenay waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mar baan ugu mahadin maxaa yeele wuxuusan ilaahay doonin adduunyadan kama dhacaan midda kale in la ogaado noloshaan adduunyada waa malii'a bilmasaa'ib walibtilaa marka masaa'ib iyo dee ibtila wuu jiraa qof kastana haddee waxa weye wuu maraya ama mu'min ama gabar kastoo mu'minad marka xigta sheekh cabdiwaaxid ayaa bidhaamiyey waxa laga rabo muslimiinta marka ay dhacaan musiibooyinka daadadka iyo fatahaadaha sheekha ayaana sheegay in xilligan oo kale muslimiinta looga baahan yahay afar qodob oo kale ah midda koowaad waxaan leeyahy dadka muslimiinta ah marka hore atowbatu ila allah waxa weeye ilaahay inaan u noqonno ilaahay aan u toobad keenna seeda waxaan waxay ka dhasheen dunuubta iyo macaasida iyo de ilaahayna xikan buu ka leeyahay qur-aanka waxaa aragteen dhibaatooyin baa yaa ummadda lagu qabanaya masaa'ib lacallahum yarjicuun lacallahum yatadaracuun marka towbadaas ayaan marka isfaraynaa ilaahay inaan u toobadkeenna ilaahayna aan barinna sacabadan u horsanno yaa allah aan idhaahno diintiisa aan dhab u qabsanno midda qodobka labaad oo asagana loo baahay ama nala gudboon mar haddii dhibaatooyin ay dhaceen oo dad muslimiin dhibaatooyin ay ku dhaceen waxaa loo baahan yahay attacaawun wataraaxum in laisatacaawuno aan isu naxariisanno aan isu gurmanno nabigeenna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam muslimiintu waa ka mathal jasad waa hal jir oo keliya ma haddii maanta dad dhibaatay ku dhacday oo dad ay barakaceen ma aha inaan ku fiirsan waxa weye waa hal jir oo keliya idashtakaa minhu cudun tadaacaa lahu saa'iru ljasad bisahri waalxumma ummaddu ha loo gurmado ummadda inaan u gurmanno ayaa loo baahan yahay qodobka saddexaad oo asagan aan dhihi lahaa waxaa weeye ogaada masaa'ibta iyo ibtilaaga iyo waa imtixaan ilaahay wuuna imtixaamaya sabar baa loo baahaya marka adkays wixii naga burburay beerihii burburay guryihii laga maaragtay laga barakacay aduu dhibaatooyinka dhacay sabar iyo adkaysi baa loo baahanya allah wuxuu leey wabashir isaabiriin ugu dambayntii roobabka deerta oo ka curtay geyga soomaalida ayaa sameeyey daadad iyo fatahaado ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo burbur hantiyadeed culimmada muslimiinta ayaana bulshada ugu baaqay inay isgarab siiyaan oo aanay dhibaatada isku fiirsan dhakhtar soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilanka ku yimaada haweenka xilliga ay uurka leeyihiin cabdilkhaaliq sheekh cabdiweli ayaa soo jeedinaya doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo habeen weliba ka qaybgala barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaa xalay ka hadlay xanuunka dhiciska doctoorka wuxuu marka hore qeexay dhiciska iyo noocyadiisa ummadda waxaa ku badan ee gabdhaha inay dilmaan marka cudurkaasna waxaa loo yaqaanaa miscarriage ee noocyo u kala baxaa marka mid wuxuu u kala baxaa spontaneous oo ah iskiis asaga inuu imaado gabadhoon waxba isticmaalin iska imaado iyo mid loo yaqaano induce oo ah qofka in macnaha laba sifaba ha noqoto sifo sharciga khilaafsan in cunug lagu soo rido ama ilmahan lagu soo rido ha noqoto ama sifo sharciga waafaqsan oo ah in gabadhan dhakhtar u qoray waxaa in saan la sameeyo oo diinta ogashahay hama noqoto tusaale ahaan haddii aan sheego midda sharciga hadda ogolyaha waxaa ka mid ah gabar macnaha cunugiiba asagoo bilo yar jooga ku dhex dhintay in laga soo saaro cunugaasna dhintay la ogyahay inuusan ahayn cunug sii soconaya sidoo kale wuxuu ka warramay calaamadaha dhiciska calaamadaha isku arkays waxaa ka mid ah crampin pain macnaha in la maroojiyo mindhicirka qaska oo kale in aada loo maroojiyo back pain dhabar xanuun discharge inuu ka imaado oo farajiga dhiig inuu ka imaado ama uu ka imaado waxyaalo gog oo hilibkii cunuga ah ama biyo inuu ka imaado dilan macnaha waxaa loo yaqaanaa sagaal iyo toban isbuuc cunug ka yar oo soo dhacay ayaa loo yaqaanaa dilan marka waxyaalaha keeno eh, infectious waxyaalaha cudurradan faafo sida camal waxaa loo yaqaanaa toch oo laga soo gaabiyo toxoplasmosis eh, rubella cytomegalovirus iyo herpes simplex virus iyo sida eh, infectionkan hadda ka horan aan ka hadalnay sida u t i-ga urinary tract infection ama infection ku dhaca kaada haysta ama kaada mareenka iyo barasidna waa noqon karaa sida bara- baratozua sida malaria oo kaleeto u keeni karaa wuxuu tilmaamay calaamado kale oo keena dhiciska waxyaalaha kaloo kale waxaa ka mid ah chromosomal problems chromosomes macnaha hiddaha cunuga ama waxaa loo yaqaano d n a-ga bahasha ku dhex jirto chromosomka hadduu qalad ka jiro badanaa waxaa dhaca middan 18ka iyo 13ka chromosomka haddii dhibaato ka dhal cunuga minka uu iska soo tufayaa Eh, waxaa kaloo keeni karo inay hooyo dilmaan sida drugs daawooyinka daawooyinka loo yaqaana teratogenic cunuga inta xibnaha u samaysmin waxaa jira daawooyin haddii cunuga xibnihiisa oo dhan ka hortagaa inay samaysmaan ama khalad ku keenaya kuwaasna macnaha bulshada waa ka wacyigelinaynayo daawooyinka dhakhtarka uusan qorin aaday u isticmaalaan marka waxaa muhiim ah inuu dhakhtar u qoro daawooyinkan ay isticmaalaan hooyo uurka leh waxyaalaha kaloo keen waxaa ka mid ah obesity ama cayil zaa'ida waxyaalaha kaloo keen waxaa ka mid ah eh, hooyada inaysan aqoon ugu aqoon u lahaynba inuu uur ay leedahay kadibna ay qaado culaysa zaa'id ah iyadoona ka warqabin ama dhar xog ay u dhaqdo ama wax culus ay qaado digtoorka ayaa intaa kadib ka warmay noocyada dhiciska wuxuuna soo jeediyey talooyin marka dilanka wuxuu kasii kala baxaa threaten abortion mid la yidhaahdo oo ah yacni digninuu ku siinaa waa mid la gaari karo yacni dhiig yar in la arko iyo xanuun iswato hooyadaasna macnaha waa ho- waa waa mid la badbaadin karo waaye waxaa la rabaa marka inay hooyada nasato restina loo qoraa Eh, mid kaleet waxaa loo yaqaanaa waa complete abortion macnaha hooyadu wixii ku jiro dhan baa soo wada dhaafay midna waa incomplete qayb ka mid ah soo baxda qaybna waa u dhiman tahay waxay u baahan tahay marka in laga soo xaaqo laga soo dhammaystiro marka waxaan ummadda ku wacyigelinaynaa haddii calaamadahan oo kale arkaan inay si deg dega isbitaalka u aadaan xubinta caafimaadka ee dhuuxa waraysyada waxaa habeen weliba dhakhtarka lagu weydiiyaa su'aalo muhiim ah oo dhanka caafimaadka ah warkaan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa soo bandhigtay askar ka soo goosatay dowladda federaalka maxamed sheekh cali ayaa inoo haya
howlaya galbo badan waa sameynay oo qaayib laba maraan nagula qarxiyey qarax markaan idinkaga sheekeeyo qaraxee waxa birino ma karto xabadu ma karto wax kara ma leekin xabad iyo semen iyo wax kaa celi kara ma jira haddiin dowladda ahayn waxaana dhibay qaraxaana dhibay anigu dee koley marka wixii dhacaan ummaddii way kala cararee baabuurku ma loo jeeday waa kala carari jiray la- midba meelu ku carari jiray aa lama sugi karo hadda wixii birino kaama celin geedna kaama celin askartan oo tiradooda ay gaaraysay laba askari ayaa lagu soo bandhigay degmada ceel buur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa salaad cali cadaawe ugu horeyn waxa uu ka waramay halkii ugu biiray ciidamada dowladda federaalka iyo howlihii uu qaban jiray waxaan eh, dowladda eh, ugana biiray ceelbuur eh, sanadku taariikhdu markay ahayd laba kun koob iyo tobankii bishii sideedaad inay tahay Eh, intaas waxaan ku jiray ciidamada dowladda soomaaliya qaybteeda koob iyo labaatanaad guutadeeda saddex iyo tobnaad Eh, tababarka waxaan ku qaatay dhuusamareeb shaqooyinka aan kasoo kala qabtay oo kala bebedelan Eh, waxaa ii xagaysa dhinaca shishoo puntland markii waqooyiga la aado markii koonfurta la aadana hiiraan waxaa ii xagaysay beledweyne Eh, labadaas barood inta ku dhexaysay ayaan ka shaqay jiray askarigan waxa uu ka mid ahaa ciidamada sida dirqiga ah uga badbaaday weerarka ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen fariisina askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka sinidhaqo ee gobolka galgaduud waana kan isagoo ka sheekaynaya wixii halkaas ku qabsaday meelo badan way kula daadato mar inta ciidamada een, wadaadada intana soo annagu aan weerarnay ay ay intana ciirshan dadna naga reebteen noolnool way jirta anigaas aan ordi waayo tale igu dhacdo gurgurad aan ku sina dhaqay ahayd kadibna habi mar dambaba isku aadina ay qabato runtu aqaali soo maa meeshu waa dhagax dhagax la dul saaray dhagax dhagax markaad ordo marka dhagax kula bariqmina dhulkaad ku ma qorgiyaad ceshataa ma nimankiina waa ku soo gaaraya aniga hortaasaa igu taariikh xumay dad badanaa nagala reebtay dad badanaa nagala reebtay hadda waa dagaal tasbiisheri male cadaado doorashada een, galmudug maamul goboleedyada waxay bilaabdeen laba kun toban iyo shantii cadaadaa lagu qabtay waan joogi jiray cagaheen waxaan iska hoobsan jirnoo irdahayo waxaan taad joog jirnoo dhihi jirnay war istaag waryaa abuurkan waa qarax iyo "Aa," aan dhihi jirnoo lacagteenan ka guran jirnay runta waa qaali moogtaa xasan sheekh cali oo ah askariga labaad ayaa waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka macuusleyda wuxuu ka waramay xilligii uu ku biiray iyo halkii ugu biiray isagoona sheegay in hubkiisa uu gatay uuna galay magaalada muqdisho waxaan ka imid muqdisho waxaan joogaa galguduud magaalada ceelbuur da-deedu waa konton jir laba kun toban iyo lixdii ayaa waxaan meeshaan ugu beeray etoobiyaankii etoobiyaankana waa laba sano miyaan maqaan magaalada ceelbuuray joogeen magaalada ceelbuur laba sanaan la joogay laba sana ka bacdi waan ka guureen banaaweynemu way tageen anaga diyaarad ka raacay xamaraan galay xamaraan toban sano si shacab ahaan isaga shaqeyqsaayay askarinimo iyo ayaga iyo dowladnimo aanan shuqul ku lahayn xilligan fidnadan xasan gurguurtan haddana waxaa isley soo raacay waxaa isleyda mugaan soo raacay dhowr biloodan meesha la joogay dagaalkii ka dhacay dabadeed waa isku dhaanay dabadeedna qoragii aan ii dhiibeen aan iyo kadhayaan maarata xamar u naqda si la mid ah salaad waxaa xasan ay noloshiisa halis ku gashay deegaanka budbud ee isla gobolka galgaduud kadib markii fariisin ay halkaas kaga sugnaayeen ay weerar cagmarin ah kusoo qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab budbud waxaa ka dhacay galab casirka koo iyo toban saac galabta soonqaad ugu dambeyday oo gabangabada ahaay baabuur qaraxaa yimid meel oo maarata ciidanka agtiisa aa ku qarxay kabacdi baabuurka markuu qarxaba mid cararay iyo mid iska daba wareegay naqdeen kabacdina rasaasaa soo bilaabatay iyo ciidan weeraraa yimid markuu ciidanka yimidna midba meelo hortiisa uu cararay anugu qaligayaan meelo cararay lix saac oo habeennima waxaan taga meel oo meel ay cali xasan lahaayeen ciidan kulley aan kusoo jabayaan ugu tegey ciidankii aan ka raaca anoo bisteeya maalmihii tegay waxaa isa soo tarayay ciidamada kasoo goosanaya safka dowladda federaalka kuwaas isku soo dhiibaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga alfurqoon dhegeystayaal waa inaga intaa